بsم الlh الرحmn الرحيم alحamdu لlh رb العاalمين وصلى اllه وsلم وbاarك عlى سyidina mحamd وعlى آlih وأصxaabi أجمaعين waa dersigii labaad ee manduumadii iyo kitaabkii layse اlغaribu غarib الshami wاlyamni waxaynu ka qaadaynaa beytka tobnaad dacni anuuxu calىa nafsi wandubha وأqdcu dahra bالtadkiiri wاlxasani wuxuu yidhi shiikhu isagoo dadka maaragtay tusaalaynaya siday u hari lahaayeen macaasida iyo xumaanta alla darti ugu ooyi lahaayeen dacni iga tag buu yidhi anuuxu aan iska ooye calaa nafsii naftayda yaa aan iskaga qayliye naftayda baqdidan aad u baqaayo waandubuhaa aan u baroorta naftaydee iga tag buu yidhi dacni iga tag buu yidhi anuuxu waan ooyin oo waan qaylin calaa nafsii naftayda waandubuhaa waana u barooranayaa buu yidhi wa aqdacu dahra waqtigana waxaan ku jirayaabuu yidhi bitadkiiri tadkiir iyo walxasani xusuus iyo tiiraanyo ayaan waqtigana ku goynayaabuu yidhi waxa weeyaan xusuustaas aan wixii iga dhacay ka qoomamaysnahay ayaan ku goynayaabuu yidhi waqtiga waxay noqonaysaa utruknii wadacni iga tag oo iga wareeg waan ooyin naftaydaan u ooyayaa maxaa yeelay haddaanan naftayda anigu u ooyaya u ooyayo u naxaaya inaan naftayda dambowday u oodo u baqo baa lagama maarmaana anaa naftayda ku cilmi badan oo og dadka kale uga ogaal badan lianna saaxibalbeyti adraa bimaa fii beyti bimaa fiihi qofka guriga lehi waxa yaala isagaa uga ogaal badan ummadda kale markaas waxa weeyaan waxaa meeshaas ka muuqata inuu qofkii toobad keeno oo ilaahay u noqdo oo uu la ooda min khashyati illaahi tacaalaa maxaa yeelay toddobada harka ilaahay la harinaya maalinta har kale uusan jirin ilaa harkiisa mooyaane waxaa ka mid ahaa imaam caadila addoon dhallinyaraayo ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray nin qalbigiisa lagu xiray masaajidda laba nin oo ilaahay dartii isku jeclaaday oo ku kulmay oo ku kala tegay jacaylkaas ninkii islaanta u yeeratay quruxda iyo mansabka lahayd oo markaa yidhi ilaahay baan ka baqayaa iyo qof sadaqa sadaqaystay oo qariyey ilaa aysan bidixdiisu ogaan waxay midigtiisu bixisay marka waxaan uga jeednaa qofkaas waxa weeyaan ilaahay dartiis u ooyaya waa dadka ilaahay carshigiisa la harinayo dayib ilaahay dartii qofka u ooyey isagoo cid yaa fafaadad caynah labadiisa indhood iska shume oo labada indhood aysan naartu taabanayn waxaa ka mid ah il ilaahay dartiis la oyday iyo mid la oyday iyo mid waxaan leeyahay bariday iyadoo ilaalinaysa hoyatay ilaahay wadadiisa fii sabiili illah taxrusu fii sabiili illah taasaa kuwaasaa ka mid ah wuxuu yidhi dacni iga tag buu yidhi dacni dac ka tag buu yidhi canka xaggaada cadliya aniga canaanad canaanashadayda yaa iyo dagaalka ay dagaalaysid iga daaba yidhi yaa man qof kaana ahaaday yacdulnii mid i dagaalayow oo i canaananayow oo ile maxaa u qaylinaysaa maxaa yeelay low kunta haddaad tahay taclamu mid og maa bii waxaa igu sugan kunta waxaad ahaan lahay tacdirunii mid ii cududaara waxa aan ku sugnahay ama aan qabo yaa haddaa ogaan lahayd waa ii cududaara ilahaydoo oohintayda lamaad yaabteen wey dacnii iga tag buu yidhi asuxu shubeen buu yidhi dumuucan ilin ilmo ilin baan shubayaa yidhi inaan oodo ilmeeyo ilintaasaan shubayaa yidhi ayib taasoo lanqidaaca lahaa wax go-naanshaa aysan u ahaan wax go-itaana lanqidaaca lahaa wax go-itaan aysan u ahaan fa hal casaa waxaa mama laga yaabaa fa hal casaa ma mudan tahay cabratun ilin iyo ilmu oo minhaa dumuucdaas iyo ilmooyinkaas ka mid ah tukhallisunii inay badbaadiso aan kaga badbaado dhibaatada iyo cadaabka fa hal casaa waxaa laga yaabaa cabratun hal ilin oo minhaa ka mida dumuucdaas iyo ilintaas tukhallisunii inay khaalis yeesho i badbaadiso fa hal casaa ma laga yaabaa cabratu minhaa tukhallisunii ayb oo ay badbaadiso taasna intaasuu noogu sheega kaananii waxaa la moodaabuu yidhi marka qofkaas ilaahay dartii u ooyaya rajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaahu waa cajiib weeyaan kaananii bayna tilka alahli mundarixan cala alfiraashi waaydiihim tuqallibunii kaananii waxaa la moodaaba yidhi wuxuu noo sawirayaa oo nahor dhigayaa qofkii oo marakan xanuunsan oo dadkii ehelkiisa ahaa dhex yaallo oo ay dadkii rogrogayaan dhimashadiina kusoo dhowdahay buu sawir naga siinaya kaananii waxaabay moodaaba yidhi bayna tilka al ahli ehelkaas iyagaa dhexdooda dadkaa ehelkaa dhexdooda yaa mundarixan mid halkaas la tuurayoo mundarixan halkaas maaragtay mid goglan baabay moodaa kaananii waxaabay moodaaba yidhi mundarixan mid jiifa mundarix waxa weeyaan mutasaaqidan wamudajacan mid jiifa halkaa dhacsan bayna tilka al ahli ehelkaa iyagaa dhexdooda dadkii ehelka ahaabaa moodaaba yidhi inaan dhex jiifo yaa oo halkaa legdanahay calal firaashi mid ku jiifa macnaha mundarix ku ah oo halkaas jiifa firaashka iyo joodargiiyo gogashii dusheeda walxaal aydiihim gacnahooduna tuqallibuna hadba dhan ay ii rogrogayaan waa qofku markuu xanuunsan yahadoo dadka ehelkiisa ah hadba dhinac ay maaragtay u rogayaan ama guri ha joogo ama isbitaal ha jiife taasoo kale ay moodaawidh walxaal qad tajamaca waqad tajamacayna soo urureen buu yidhi xawlii aniga hareerahayga man duulay soo urureen yanuuxu qaylinaya oo aniga ii qaylinaya iyo waman duulay soo urureen yabkii ooyaaya calaya dusheeda ii ooyaaya oo wayancaani waxa weeyaan ii khabar geeraarinayo ii geyrideyda ka warramaya wayandubunii iyo kuwo kaloo magaranaysa wax ii tirtirinaya oo imaam ammaanaya waxaa moodaaba yidhi anoo saa waxaanusa in halkaa damso soo urureen ay dadkaasi ka dhigan yihiin dad kuwa qaylinaya iyo kuwa ooyaya dhimashadayda iyo xanuunkayga la ooyaya iyo wayancaani kuwa macnaha waxa weye geyri warramaayo khabarulmowdka waxa weeye nacyigu waa qofka geyrida ka warrama oo wayandubuni waxaa moodaa kuwaa inaan dhex joogaba yidhi waydiihim macnaha dadkii gacnahoodii bay rogrogaya iyagoo dhahaya mathalan yaa waxa weeyaan laa ilaaha ila allah markaa qofkii isagii isma rogrogi karo waa la rogrogaya halkaasna dadkaas kuwa ooyaya iyo kuwa qaylinaya waxaas iskugu jiraan waxay kuu tari karaanna ma jidho oohintaa iyo wax lamida mooyaane waan waxba kuu qabanayn ya marka wayandubinin qofka dadka ammaantooda tirtiriyo oo nadbiga sameeya kuwaasaa laga cabira iyadana saasaa moodaaba yiri marka in maaragtay oohinta oo indhaha biyaha ka imaanaya qofka dhintay haddaan qofku qaylin uusan qaylinaynin dhibaato malaha iyadu way banaanta imaamu nawowi kitaabkiisa cajiibka riyaad saalixiin min kalaami sayid almursaliin ayuu masaladaas si fiican ugaga hadlay ayib laakiin qofku inuu dharka dildilaaciyo jeebabka jeexjeexo dambas iyo boor iyo wax isku rogo qayliyo taa iyada lama rabo kuwa nebigu ka beri noqday weye calayhi salaatu wasalaam kuwa carabka dheer kuwa timaha xiira kuwa oo maaragtay meydka ku dhacaya dhimashada ku dhacda darteed timaha jarjara xiirxiira kuwa maaragtay dharka dildilaaciya kuwa lama rabo musiibadu markay ku timaado kuwa arrimahaas sameeyey inna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba arrimood dadka dhexdooda waxa weeyaan gaalnimoo kale weeye waa khatar wey ka dhigantahay dembi weyn nasabka in wax laga sheego addacnu fi nasab waanniyaaxatu cala almeyit iyo meydkaoo loo qayliyo dad waxaa jira inta dumara iyo inay dadka laga dhintay u yimaadaan keliya doonaya inay halkaa ka ooyaan oo ay maaragtay oohin ku kiciyaan oo hiil uga dhigaan arrimahaas oo kale marka hiilna u noqon mayso arrimahaas diintu ma ogolo waa la diiday haddaysan toobad keenin gabadha noocaasa maalinka qiyaamada waa lasoo istaajinayaa iyadoo diric qabtaa daamur naara ka samaysan baa leyli iyo diric naar kaloo cadhaa ka samaysan jarab marka arrin khatara weeyaan marka waxa weeyaan arrimahaas oo dhan weeyaan wuxuu kaloo yidhi waqada tow markay saa dadkii usoo urureen anoo xanxanuusanaysa ay ii gedgedinayaan buu yidhi walxaal qadato ay la yimaadeen bidabiibin dabiib bay la yimaadeen dabiib bay la yimaadeen walxaal qadato ay ikeen la yimaadeen buu yidhi bidabiibin mid dabiiba takhtar weeye kaasoo yucaalijunii daaweynaya walam ara mana arag buu yidhi adiba dibi iyo takhtarin haadal yoma maalinkaa isagaa yanfacuni inuu wax ii tarayo o anfacayo uma arka buu yidhi wax takhtarnimo ah inay maalinkaa iyadaa wax ii tarayso oo ay maaragtay wax ii samaynayso adiba iyo takhaatiir baa la igu yeelay ilaahayna wuxuu doonayaa bay ka dhigan tahay qofkaa haddii mar naftu markaa ka dhacayso arrin kale inay takhaatiirtaani aysan badbaadin oo waxa weeyaan fa idaa jaaa ajaluhum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun haddaysan marba hal daqiiqa dib dhici karin qofka tiisu hadday timaado takhaatiirtaas iyo daawadaas iyo tufta lagu akrinayo iyo waxaasoo dhan waxba ka dibdhigi maayaan marka kalaa idaa balagat itaraaqi waqiila man rooq marka la leeyahay wey marka wax markaa wax u taraya ma jiro qofka dhimashadu sugaysa marka ilaahay u toobadkeen baa la leeyahay adduunyadu waa wax iska kooban oo yar habeenku si kastoo u dheeraado waagu waa beryin si kastoo muddo cimrigaada u dheeraado dhimashaa gaarin qabri unbaa gelin saas hawsha ku dhammaanaysaa washtadda waxaa darnaaday buu yidhi nascii siibidaydi baa darnaatay oo malagu nafta iga siibaayey wasaara almowtu bimacnaa malakulmowt malakulmowtkiina wuxuu ahaaday buu yidhi yejdibuhaa kii soo jiidaaya yaa naftiibuu ka soo jiidayaa min kulli cirqin xidid kasta bilaa rifqin turid la'aan walaa hawanin tartiib la'aan buu macnaha naftii soo jiidaya inta xididah iyo inta maaragtay xubnaha ka mid ah ayuu kasoo dhiraan dhirinaya saasoo kale ina ahay baa moodaaba yiri oo aan taasoo kale aan matalanayaabay ka dhigan tahay inay ii muuqato aan u jeedo taasoo kalea ii muuqanaysaba yidhi hadda waxa weeyaan ina lilmowti la sakaraat baa layidhi dhimashadu sakaraad bay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sii dhimanayay kelimaadkii ou lahaa ayay ka mid ahayd calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila allah ina lilmowti la sakaraat ilaahay maa ilaah kale ma jiro dhimashaduna sakaraad ayay leedahay haddii nebi maxamed sidaa yidhi calayhi salaatu wasalaam hadde maxaad u malaynaysaa ummaddii kale markaas waa arrin aad iyo aad cabsideeda u leh ina lilmowti la sakaraat wa ina lilmowti la khamaraat waayo mool iyo mashquul iyo hafto ayayayay leedahay wala allaahuma acina calaa sakaraati lmowt riwaayaadka qaar ilaahu sakaraatulmowtka igu kaalmee inuu nebigu dhahaya calayhi salaatu wasalaam marka arrimo khatara weeye arrimahaas arrimo waaweyn wey marka waxaa la yidhi afar xaatim ulasami wuxuu yidhi afar ma gartaan ilaa afar mooyaane afar afar baa taqaan dhallinyarnimada wanaaggeeda waxaa garan kara dadka da-da gaaray waaweyn caafimaadkana dadka waxaa garan kara dhibaatada ku dhacdo xanuunsaday taasaa garan kara noloshana waxaa garan kara dadkii dhintay un caafiyadana waxaa garan karaa dadka ahlulbalaa waa intaa un sida dhabtaayo xaqiiqadana waxa weeyaan qof kastaaba inuu dhimanayo kullu nafsin daa'iqatu lmowt humma ilayna turjacuun taa weeyaan kullu shayin haalik ilaa wejha sidaas bay noqonaysa ayb haddaba fiiri halkaa markuu intaa inoo sheegay wuxuu yidhi wastakhraja ruuxa ruuxdiibuu kala soo baxay minii aniga xaggayga fii taqarqurihaa taqarqurkeedana lala qabo dhuunyeerinteeda yaa ruuxdii ayuu kala soo baxay buu yidhi xaggeeboo kala soo baxay minii aniga xaggayga fii taqarqurihaa markay qarqarada gaadhay oo dhuunta halkaa kalxamaha iskugu timid wasaara wuxuu ahaaday wasaara riiqii candhuuftaydina waxay noqotay buu yidhi mariiran mid qaraar xiina qarqarani yaa markuu i qarqareeyey yaa markii waxay ka dhigan tahay qarqarani ey markuu celceliyey yaa qarqara waxa weye halkaa markay qarqarada marayay candhuuftaydina kharaar bay noqotay buu yidhi sidaasaa dhacday buu leeyahy macnaha saas inay ii muuqataa baa baan sawiranayaa macnaha waa waxyaalaha imaan kara weeye ya xiina qarqarani marka waxa weye qarqarey waa maxay naftii halkaa dhuunta ah yaa ay ku noqnoqotay ee hunguriga ay maraso halkaa ay yaa keliya qofku halkaas uu ka dubaaxinayo halkaa ay marmarayso weye waa qarqarada u marayo ayib وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شراء الكفن وغمضوني ونفتي هذه قد عدو إنها اسكوك يلابين وقفك إنها اسكوك لابا ميتك إنه يمارتي ويحوغا اسكو بالش اسكوك عشين بير وراح الكل مركي نفتي قد عدو دادك يودانا ويتغين وانصرفوا قدومين بير بعد الإياس مركي قوسين ونفتي إذا كقوسين ورشا إذا كقوسين wajaduu waxay ku dadaaleen ku kala ordeen fii shiral kafani kafanta soo gadideeda a kafantii keena war kafantii doona war kafantii soo gada war kafantii soo tola taas bay wuxuu yidhi ku kala degdegeen taas bay ku kala degdegeen ya ilaa waxa weye qofka meydka indhaha waa laiskugu laabaa ina ruuxa idaa qubida tabiicahu lbasar ba nabigaa yidhi calayhi salatu wasalaam xadiidkii imaamu muslim warinayay ruuxda markii la qibdoodo yargaa saa usii raacaya indhaha saa usii fiirsanaya qofka nafta laga sii qaadayo wa qaama waxaa kacay buu yidhi man qof kaana ahaaday xiba annaasi awla annaasi dadkii kuwii igu awlaysnaa ama aan iskugu jeclayn kuwaasna waa kaceen buu yidhi fii cajalin degdeg iyagoo ku sugan naxwaalmuqasili kii dadka mayrayay meydka dhaqaya xaggiisiba u kaceen buu yidhi yaatiini iyagoo ii keenaya kaas yuqasiluna xaalo kaasi dhaqaayo waxa weeye war qofkii waxay dhaheen macnaha haddiiba degdeg inta u kaceen kii yaa meydka dhaqa iyo kii dhaqi jiray keena iyo waxaasay isla markiiba wuxuu yidhi ay ugu dhaqaajiyeen wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkaygiiow nabqii waxaanu dalbaynaa nabqii waxaanu u baahannahay oo dalbaynaa waa isagii baa hadlaya waa kii dadkaan iskugu jeclayn kaasila nabqii waxaanu u baahannahay yaa waanu dalbanaynaayoo rabnaa kaasilan mid mayd dhaqa ah xadiqan oo xariif oo khabiir ah oo aada u yaqaana sida maydka loo dhaqo xuran yaa xor ah oo xorta maxaa laga wadaa wanaagsan kaasoo adiiban adiib ah adiib waaye caaqil ah bay ka dhigantay kaasoo waxa weeyaan ariiban ee caarifana caarif caarifna ah fadin taas waxaa dhahaysaa fadinan dhugmo iyo kasmo iyo fahan na u saaxiiba leh marka xadiiqan waa midka camalka macnaha suga sidii la rabay xuranna hadda waxaa looga jeedaa mid wanaagsan baa looga jeedaa dayib waxaa ku xiga waxa weeyaan waa adiiban mid adiib ah adiib yaa mid ah ayaa ku xiga oo ariiban waxa weeyaan adiibka waa midka caaqilkaah oo ariiban waa dhugta leh iyo fahmada iyo maskaxda kaasoo fadinan fahmada leh waa isku mid midaas waay kaasaan u baahanaa qof si wanaagsan meydka u dhaqo kaasay u degdegeenoo kaasaan rabnaabay dheheen bay waay qofkaasi marka fajaanii waxa ii yimid buu yidhi rajulun nin oo minu ka mid a fajaradanii wuxuu iga qaawiyey min athiyaabi dharki wa acraanii waa i qaawiyey wa afradanii waa i keli yeelay wax kasta xaggu iga saar yaa waxa weeyaan waa meydkii markii la dhaqay qofkaasi marka qofka dharka ka bixinaya iskama celin karayo qofka cawradiisa muujinaya iskama celin karayo qofkaa mayraya lama hadli karayo waxa weeyaan xaaladaas xaaladaasaa xamudaawyir inay ii muuqato dayib qofka markaas meydkaa dadka dhaqaya dee qof xora waxaa looga jeeda qof aamin oo wanaagsan waa inuu yahay oo xataa haddou khayr arkana sheegaya haddou wax aan fiicnayn arkana waa inuu maaragtay ou qarin karo ilaa maslaxad inuu sheegayo mooyaane waa qofka waa inuu qariyo waxyaalaha noocaas oo kale ah waxaa dhacday qiso qariiba xilligii imaamu maalik islaan dadka dhaqi jiray magaalada madiina ayaa islaan meydaa loogu yeeray way dhaqday markay dhaqaysay oo meesha cawradeeda ay gacanta marinaysay yaa ayay wax ka sheegtay markaasaa gacanteedii baa iyo gabadhii la dhaqayay baa isku dhegay tii wax dhaqaysay iyo tii meydkahayd jirkoodii baa isku dhegay markaasaa dadkii wax la sameeyaa la garan waayey wadaado badan baa loo yeerayo culimo ma gabadha meydka dhaqaysaa gacanteeda la gooyaa meyd kalama taaban karne midaanan gacanta goynoo la aasno iyo maya midaan xubinkeeda taranka oo gacanta ku dhegtay hala gooyo iyadaa meyde imaamu maalik baa loo yeera markaasaa waxa uu yidhi imaamu maalik gabadhan nool ha la weydiiyo markay halkaa dhaqaysay waxa ay tiri waa la weydiiyey markaase waxay tiri waxaan iribay tiri daalamaa casaa haadalfarju rabba badanaa intii farjigaani ilaahay caasiyey imaam maalik wuxuu yidhi ha arrinkaasi waa qadaf siddeetan jeedal ku dhufto gacantu markaasi meesha ka fuqaysaa siddeetankii baa lagu dhuftay gacantii markaa meeshiibay ka soo baxday oo ka fuqday waa iyada markaasay soo baxday weedha iyo oraahda caan ka noqotay oo ah laa yuftaa wa maalikun bilmadiina lama fadwoodo cidi masale kama jawaabto iyadoo imaamu maalik madiine joogo qisooyinkaas qisadaas culimo badan baa soo radha muqnilmuxtaajka minhaajka sharax waa ku taalla najmul wahaajka sidoo kale iyo culimo kalaba wuxuu yidhi wow dacuunii waxay wadeeca yeelaan oo dhigeen buu yidhi calal alwaaxi alwaaxdii meydka lagu dhaqayo dushiisa alwaaxdii bay dul saareen buu yidhi halkaasay idhi saareen mundarixan xaalan tahay mid legdan oo aan tuurnahay buu yidhi halkaas wasaara fowqii wasaara wuxuu noqday fowqii dushaydana khariirul maa'i biyaha sharqantooda iyo shagaxshagaxdooda iyo jalalqdooda yaa yunadifuni yaa inuu nadiifinayo biyaha jagagaclo laygu dul shubayana inay nadiifinayaan yundifunii bimacnaa yunadifunii marka waxa weeyaan yaa caalima siri mina ilaaha sirta og anaga naga ogaalka badan ilaahay asurkeenna ma dilaaciyo wacaafinaa wacfu cannaa wa kullanaa xaytu kunna wa saara fowqii dusheeda wuxuu noqday khariiru lmaa'i biyaha sawdkoodu yunadifunii inuu nadiifinayo laygu shubayo wa askaba almaaa wa askaba almaaa wa askaba waa shubay almaa biyaha min fowqii dushayda wa ghasalanii waay mayra quslan mayri halaathan saddexa wanaadaa lqowma qowmkiiba misna u dhawaaqay kii dadka kii dhaqayey meydka qofka dhaqayay bil kafani kafanti keena buu yidhi markuu dhaqidii dhammeeyey oo biyihii shubay oo saddex jeer dhaqay buu wuxuu yidhi bil kafani buu u dhawaaqay kafanti keena wa albasuuni waxay ii xireen buu yidhi siyaaban dhar oo laa kimaama lahaa wax gacno ah aan lahayn maryo iska furan oo go-yaal ah yaa kuleeti iyo iyo gacno iyo midna aan lahayn wasaare zaadii sahaydayduna waxay noqotay laigu ambabixiyey xanuudii barafuun meydkayga xiina xannadanii markuu igu barafuunaynayey oo igu cadaraynayey waxyaalaha meydka la mariyo kaafuurka iyo barafuunka iyo diibka iyo waxyaalahaas waxa cambarka waxaasu wuxuu yidhi baa meesha zaad iyo sahay la iga dhiga oo meydkaas lagu loogu roonaaday oo waxaasaas lagu lagu ambabixiyo marka horta kafantu waxaa fiican inay tahay maraacad oo nebigu wuxuu yidhi alayhi salatu salaam dharkiina waxaa ka xidhataan waxaa qaadataa maryaha cad xirta dharkiina kuwa u fiican bay ka mid tahay dadkiina dhintayna ku kafna iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo bayhaqi ba waa warinaya sunan alkubraa bayhaqi ku warinayo kafanta saddex in laga dhigaa kamida ka mid a sunna sida fiican sidii nebigaba saddexdaas loogu kafnay calayhi salatu wasalaam dayib meydka marka la dhaqaya dhanka midigtaabaa dhaqidda lagu bilaabaya tiradaa is dheer in la dhaqo saddex jeer ama shan jeer ama wixii ka badan biyo iyo gob in lagu dhaqo marka u dambaysana kaafuur ama shay kaloo udgoon in la yeelo wa akhrajuunii waxay iga saareen buu yidhi min addunyaa adduunyada fawaa asafan qoomamoy buu yidhi calaa raxiilin loo qoomamoodo mid guuray mid tegey bilaa zaadin sahay la-aan guuray saadkaasoo fawaa asafan qoomamo calaa raxiilin loo qoomamoonayo mid guuray bilaa zaadin sahay la-aan saadkaasoo yubaliquni meel gaarsinaya haa isagaa is sheegaya wuxuu yidhi adduunkii bay iga saareen ehelkii iyo carruurtii iyo dadkii bay iga dhex wadeen yaa fayaa fayaa asafan fayaa xasratan wey alla qoomamoy yaa mid bilaazaadoo soconaya rartay oo guuray loo qoomamooday saadkaasoo yubaliquni meel gaarsiinaya uxdurii soo xaadir weeyaan waa kaas ayb waxaa fiican baa la yidhi sayid xasan baa wuxuu yidhi raxima allaahu rajulan nin ilaahay ha u naxariiso uusan ku kadin dadka tiro badnaanta uu ku dhex jiro u muuqmuuqanayaan maxaa yeelay ibnu aadamow adoo keligaa ayaa dhiman qabrigaa keligaa lagu gelin keligaa waa lagu soo saarin keligaa waa lagu xisaabinaya waa kaasa ayb qofka markii la dhalayay waladadka ummuka ya bna aadam baakiyan hooyadaa way ku dhashay adigoo yaa ooyaya adigu qofka dhashay waa ooyaya wannaasu xawlaka yadxakuuna suruuran dadkuna hareerahaada ay farax darti la qoslayaan adiguse aada ooyeysa sidaa mar hadday tahay facmal liyowmin maalin u camal falo yaa inaad ahaato markay iyagu ooyaan maalintaa markaad dhimato fii yowmi mowtika maalintaad dhimantay markay iyagu ooyaan inaad adigu noqoto daaxikan masruuran mid qoslaya oo faraxsan maalintaa u camal falo wey markaas arrimahaasoo dhan hade waa dhimashadiiyo mowdku waa xaq waa wax imaanaya waa shaki la-aan qof kasta yaa waa albaab la gelayo la maraayo qof kastaaba uu ka gelaayo kabacdina waxa weeyaan daarto ama waa janno haddii qofku la yimid wax ilaahay raalli geliya hadduu gabad falayna waa naar haddaan ilaahay iska cafin subxaana wa tacaala cid kastoo nool baana dhimashadaasi sugaysa cid kastoo noolo ah ayaa dhimashadaasi sugaysa noolo kasaa dhimanaya wey ayb wasiyatu abi isxaaq waxaa ku taalay tafutu fu-aadaka alayaamu fataa ilaa aakhiri labyaat watadcuuka almanuunu ducaa sidqan isagila alaa yaa saaxi anta uriidu anta ayb waxamaluunii way xambaareen buu yidhi calal aktaafi garbaha bay igu qaadeen arbacatun baa ay xambaadhay waa luqatu akaluuni albaraakiis xamaluuni qolada naxwaha garanaysa xamaluuni way xambaareen ba yidhi calal aktaafi rag baa haddaa xataa qofku dhintay dumar yahay rag baa qaadaya waayahay naxashkii garbahay saarteen waaga hore gaari iyo waxba laguma qaadi jirin waa raggaa qaadi jiray arbacadaasoo min arijaali rag ka ahaaday wa khalfiga gadaalkaygana man baa ahaaday ba yidhi ama walxaal khalfiga gadaalkaygana man ou yahay yushayicuni isagootinaya yaa oo ila socda oo meydka daba socda marka janaazada markii la qaado oo ragu ay maarata xambaaraan hadday wanaagsan tahay waxay dhahaysaa qadimuunii ihormariya ihormariya oo khayrka la tusayba diiba jannada igeeya wey qabrigaasaa jannada looga dhigaya allahuma ijcalnaa min ahli hada annidaa ya arxama araaximiin kuwa qadimuunii dhahayo khayrka ilaahay tusayo jannada ku abaalmarinayo kuwa allah nagu daro hadday tahay mid aan fiicnayn janaazadaas qof xun ay tahay dadka waday waxay ku dhahaysaa yaa weylaha ayna yadhabuuna biha hoogeeda xaggay u wadaan codkeeda waxaa maqlaya wax kasta binu aadanka mooyaane insaanka mooyaane hadduu isagu maqli lahaana waa suuxi lahaa waa dhiman lahaa dadkuna isma aasin allaahuma kfir liamwaatina warxamhum wacaafihim wacfu canhum warxamnaa idaa sirnaa ilaa maa saaruu ilayh برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wuxuu yidhi waqadamuunii waxay ii hormariyeen buu yidhi markii meydkii la qaado meeshii la dhigay ilaalmixraabi xagga mixraabka imaamka booskiis wansarafuu dadkii waa soo gadoomeen khalfal imaami imaamka gadaashiisaba iyana safteen fa sallaa waa tukaday imaamkii dadkiibuu tujiyey uma wadacnii waa isagootiyey sallow calaya waxay igu tukadeen buu yidhi salaatan salaad salaadaasoo laa rukuuca lahaa wax rukuuca aan lagu arkinin yaa walaa sujuuda lahaa wax sujuudana aan lahayn lacala allaha yarxamunii lacala allaha ilaahay wuxuu mudan yahay yarxamunii inuu ii raxmado waqadamuunii ila almixraabi waansarafuu qalfa alimaami fasallaa thuma waddacanii sallow calaya salaatan laa rukuuca lahaa walaa sujuuda lacala allaha yarxamunii salaada hadda wakaas aan sujuud lahayn oo rukuuc lahayn janaazadu ilaa ma laha ilaa ninkii wuxuu yidhi nin aan maaragtay fiqiga isaao aqoon baa imaamta looga dhigay salaad janaaza ah buu maaragtay buu iska iska rukuuca markaase waxaa la yidhi mid baa ag taagnaa wuxuu yidhi hadda rukuucday xaggee ku sujuudaysaa bimacnaa waxa weeyaan salaadan rukuucna ma leh sujuudna ma leh janaazadana qofka in loo badiyaa fiicano nabi wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam qof muslima ma jiro oo dhimanaya oo janaasadiisa afartan qof yaa ay istaagayaan afartankaasoo ilaahay aan u sharig yeelin ilaa ilaahay waa uga shafeeca aqbalaayo waxa weeyaan ergadooda ilaahay iyo ducadooda uga aqbalaa weyo marka janaazada in lagu tukado aad ka qayb qaadatidna waa fadli badan tahay waxaa dhacdo dadku intay janaazada keenaan qofkii dadkii meydka waday iyo dadkii meelaha inay ka istaagaan oo aysan janaazadii wax kaga tukan waaya hal ajar bay la noqonayaan laakiin qofka ku tukadaa laba ajar oo waaweyn oo laba buurood oo waaweyn la-eg mithla aljabalayn alcadiimeyn nabi wuxuu yidhi laba buurood oo waaweyn wax la-eg laba qeyraad bay la gadoomayaan marka waxaa arkaysaa janaazadii oo lagu tukanaya dad sheekaysanaya masaajidka dabadiisa ama meeshii lagula tukanayay ee iskana jooga ilaa laga aasaya meydka markaa dadkii kalena waa ku tukanayaan salaad dhib badanna maaho salaad qof kastaaba garan karo oo ku tukan kara weeyaan qofkii marka meydka raacay qofkii janaazada tegay oo wax kaga tukaday qiraad weyn buu leeyahy buur le-eg qofkii waxa weye ilaa laga aasay joogayna laba qiraad buu leeyahy oo mid kastaaba labadaa qiraad laba buuroodoo waaweyn bay la-egyihin marka ilaahay qabriga ha inoo nuuro camalkeennana mid saalixa allaha ka dhigo darsigii labaadna intaasu inuu ku joogaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam